dhibaato badan baan ugu dhacay reerdhaaf haddaan nahay burcad yaa ka dilaacday oo waddo istaageen oo dad badan laayeen waad ogtiin qaarkood hadda in lagu qabtay kismaayo lagu qabtay kuwo kalena hadda ay waddada ku jira laakiin beryahan dameeri jiraan ma ogi runtii waxaan leeyahay shicibka dhadhaab degan in laga waantoobo waddada la istaagay inaan garab loo noqono dadka ayage oo muslimiinta dhacayaan oo dilka iyo dhacasubana xalaalna ma noqon kara xoolaha ayaga meela laguma gaarahayo waxaan codsanaynaa inaan nabad lagu wada noolaado dadkana waxaan leenahay dowladda kenya haddana ugu baaqaynaa waxyaalaha qaarkood waxaa keeni xaduudda xiran aa keenaysa dhibaatada ayada sokortan cirmarka ah iyo waxyaalahaas oo kalaa keenaysa inay banditry ay bilaabato marka waxaan leenahay shicibkeenna dowladda ha lala shaqeeya amnigana ha laga shaqeeya ninkaas weliba ninkaa wuxuu u shaqeeyaa wasaaradda amniga ama office of the president waa nin dhallinyaro ah oo reer libooyo ah oo karaani ka ah xafiiska dhiisiga dad aan la garanayna waxay yihiin baa yaa habeennimo gurigiisa ka qaateen ani mar kastoo waan sheegay dadka ayaga ah ama dowladda kenya ha ka socdaan ama ha ahaadaan shabaab waa un argagixiso sababta ay tahay waxaana leenahay dowladda kenya argagixisa ahaan hadday u dhaqato waxba kama kala duunno kuwa al-shabaab aan leenahay oo dadka dhibaan iyo dowladda waxaan codsanaynaa dad ninkaa asage nin alla ninkii hayo inuu sida ugu dhaqsaha badan soo sii daayo wuu dulman yahay waxa lagu haysaa dee wax dembi dowladda kenya ay tahayna maxkamadda ha la keeno ninka kaloo wax ka sheeganahana ha soo sheego annagaa diyaar inaan ka galbaxnay